bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale marka hore marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo meediyaha oo runtii heegan u ah wax kasta oo bulshada dhexdeeda ka dhacaya oo u tebiya hadba wararka cusub sida ay maaragtay diyaarka ugu yihiin aad iyo aadaan idinkugu mahad celinayaa marka xigta caawa ama galabta barnaamijka aan raba inaan ka hadlo waxaa weeye waa dhowr qodob oo kooban oo aan rabo inaan runtii aan caddeeyo oo aan la wadaago ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah iyo hay-adaha national communitiga iyo igad aan rabo inaan la socodsiiyo marka ugu horraysa waxaad og tihiin aniga waa guddoomiyihii baarlamanka galmudug waaye waxaad og tihiin in wakhti hadda aan dheerayn oo bishii hore ah in heshiis lagu soo gaaray jabuuti oo loogu talagalay in lagu mideeyo dowlad goboleedka galmudug iyo in lagu mideeyo ahlu sunna heshiiskaa isaga ah waxa uu ka koobmay ka koobnaay afariyo toban qodob ayuu ahaa runtii afariyo tobankaas qodob in lagu dul shaqeeyo ayay ahayd ujeeddadii maaragtay loo soo sameeyey qodobbadaas oo loogu soo heshiiyey galmudugna waxaa ka joogay mas-uuliyiinaa ka joogtay ahlu sunnana mas-uuliyiinaa ka joogtay go'aannay isla soo qaateen go'aannadaasi waxa ay dhigayeen sida tan waxay ka hadlayeen marka ugu horraysa ee xaaladaha ee galmudug lagu midoobi karo ayay maaragtay ayay ka hadlaysay ka hadlayeen waxaa ka mid aheyd in la samaysto dastuur ay ku midaysan yihiin labada dastuur ee dowlad goboleedka galmudug iyo dastuur ay lahaayeen ahlu sunna in la mideeyo ayaa ka mid ahayd oo la isku dhex daro waxaan rabaa inaan caddeeyo in qodobkaa isaga ah iyo iyo muddada ay jirayso galmudug muddada ay jirayso ayadana way ku jirtay taariikhda xildhibaanada iyo tirada xildhibaanada ayadana way ku jirtay oo way ku caddeed tirada reer galmudug in labada baarlamaan la isku daro ayay ahayd waxa loo baahnaa marka waxay ahayd heshiiska isaga ah in la isku daro laba baarlamaan in la isku daro oo ahlu sunna iyo galmudugtii hore in la isku daro ayay ahayd qodobada ugu horreeya uu ka hadlaayey mar kal kalena waxaa ku jirtay oo qodobbada ka mid ahaa awood qaybsiga beelaha dega reer galmudug ayaa ka mid ahayd waxaa kale oo ka mid ahayd maaragtay tirada xildhibaanada in maaragtay ayagana la xadido oo tiro kooban la sameeyo inkastoo ayna meesha ku caddayn oo lagu heshiiye oo iyadoo lagu heshiiye la keenay isla markaas waxay ahayd marka labada dastuur marka la isku darayo in la sameeyo tiro isku mid ah ee in meesha la isugu daro waxaa la sameeyey tiro intii ka badan loogu talagalay ayaa la isku daray oo ahlu sunna waxay la yimideen tiro gaaraysa ilaa boqol iyo toban iyo laba xildhibaan ay oo ka badan kuwii galmudug oo ka koobnaa siddeetan iyo laba xildhibaan siddeetan iyo sagaal xildhibaan ahay waxaa ka mid ahayd in lagu caddeeyo dastuurka inuu noqdo dastuurka laysku darayo mid waafaqsan dastuurka qaranka ee dowladda federaalka mid waafaqsan inuu ahaado ayay ahayd taana waa la jebiyey oo labadaa qodobba waa jabeen waxaa kale oo jabtay sidaad og tihiin baarlamanka iyo madaxda markii la doortay oo cadaado lagu doortay dastuurkii cadaado waxaa ku tiilay ay ansixiyeen ilaa siddeed boqol oo erge ah in ka badan kabacdina baarlamanka la soo mariyey oo ay ansixiyeen waxaa ku tiilay afar sano in maaragtay ay jirayso dastuurkan uu jiraayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka iyo baarlamanka intaba ay ku dhacayaan ama wakhtigooda uu ku dhammaanaya muddo afar sano ah ayaa ku caddeed isla markii waxaa meeshaa ka muuqata in ayadana sharcigii lagu tuntay oo afar sano oo cusub hadda aan arkayno dastuurkan cusub oo hadda la sameeyey oo runtii aan leenahay gacmaha lagu qortay aniga guddoomiyihii baarlamanka galmudug aan ahay wax aan kala socda haba yaraatee dastuurkaas iyo wax aan ka arkay iyo waxaan ka tala bixiya midna ma jirto taa waa meel annagoo weliba soomaaliya joogno oo xamar jooga ayaanan arkin in laga tashado oo waxaan laga tashado oo la sharciga qaranka la waafajiyana arrinkaasna waa laga horyimiday aad ayaa loola degdegay waxay ahayd in la waafajiyo dastuurada dowlad goboleedyada kulli waxaa ku qoran in dastuurka dowladda federaalka iyo sharciga islaamka wax kasta oo ka hor imaanaya in ay yihiin wax kama jiraan sidaa darteed waxaa ku qoran in maaragtay aanu dastuurkii qaranka aanu waafaqayn midda kale afartii sano lagu doortay dowladdii gelmudug ee dastuurka ku qoreed waxay ahayd in afartaas sano haddii madaxweynihii la bedelay madaxweyne kale hadduu yimi inuu afarta sano kula dhaco guddoonka iyo baarlamanka maxaa jira taa maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah exaambule hadda haddii hadda la yidhaahdo tii hadda ugu dambaysay guddoomiyaha baarlamanka federaalka guddoomiya jawaari waxa uu soo joogay hal sano iyo dhowr bilooduu joogay afar sanowna lahaa marka ma waxay noqonaysaa guddoomiyaha hadda la doortay ma wuxuu noqonayaa afar sano cusmiyaa loo jihiina mase waxay noqonaysaa inuu dhammaystiraayo maaragtay intii ka hartay oo guddoomiyihii hore u hartay sharcigu wuxuu qorayaa inuu dhammaystiraayo intii guddoomiye u hartay suurtagal ma aha marka in afar sano oo cusub oo jadiid ah hadda lagu qoro iyadoo hal sano ay ka dhiman tahay madaxweynaha waxaa laga rabay inuu dhammaystiro halkii sano oo u hartay taana waxaa weeye waxay ka mid tahay in la jebinaayo sharciga in la jebinaayo tirada xildhibaanada maadaama siddeetan iyo sagaal ay ahaayeen xildhibaanadii hore waxay ahayd in xildhibaano mitaa ah oo la mid ah in lagu daro ayay ahayd waxaa kale oo aad ugu jira oo aan la yaabannahay in maaragtay lagaga hadlayo maaragtay diinta islaamka lagaga hadlayo oo waxyaabo badan maaragtay ay ku yaalliin in tirooyin kaleeto oo ay ku taallo oo maaragtay aan aan la oggolayn oo aanu oggolayn sharciga federaalka iyo aanu oggolayn oo sharciyada caalamka ayna oggolaan karin in ay ku taallo oo aan wax tala bixina iyo wax layska weydiiya midna ayna jirin isla markaas waxaa baarlamankii dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne kasta oo jooga waxa ay ku dhacayaan labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayay ku dhacayaan wakhtigii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa ay ahayd bishii toddobaad afarteedii ayay ahayd wakhtigaas oo kaleeto ayuu madaxweynaha cusubna ku dhacayay marka in afar sano oo dambe lagu qoro sax ma aha sidaa darteed waxaan rabnaa inaan caddeeyo oon u caddeeyo beesha caalamka in dastuurka halkaa lagu qorqoray aanu ahayn dastuur aanan u aqoonsanayn inuu dastuur yahay aanan u aqoonsanayn una waafaqsanayn dastuurka dowladda federaalka aanu waafaqsanayn iyo sharciyada caalamiga ah sidaa darteed waxaan caalamka ka codsanaynaa igad iyo iyo national communitiga waxaan ka codsanaynaa in ay ogaadaan in waxa ka jira dhuusamareeb aanay sharci ahayn sharcigana aanay waafaqsanayn meel ay ka waafaqeenna ayna jirin waxaan aqoonsanaynaa oo aan rabaa inaan inta ka caddeeyo qodobadii lagu soo gaaray jabuuti oo afar iyo tobanka qodob ahaa waana aqoonsannahay in lagu dul shaqeeyo ayaana rabnaa in lagu dul shaqeeyo wixii lagu soo heshiiyey ayaan rabnaa in lagu dul shaqeeyo oo ayadoon qodobna laga gudbin laakiin waxaa cad maanta in lagu tuntay oo afar iyo tobankii qodob laga gudbay oo ay joogeen goobjoog ay ahaayeen igad oo ay goobjoog ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha ay xaadir ahaayeen oo saxiixoodii ay wax ka ogaayeen sidaa darteed waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa in ay arrimankaas aad ula socdaan oo ay soo farageliyaan dowladda federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa iyadana maadaama shalay ay ku jireen oo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha oo goobjoog ahaa meeshii lagu saxiixayay oonana og yahay meeshaa wix lagu heshiiyey oo aad uga warhayo oo goobjoog ahaa in dowladda federaalka soo farageliso oo ay sidii shalayti goobjoogga ay u ahaayeen inay goobjoog ka ahaadaan ay soo farageliyaan dibna loo celiyo arrimankan ka dhacaya dhuusamareeb inaanay ahayn arrimo lagu heshiin karo waxaan rabaa inaan caddeeyo ayadana beelo ayaa dega galmudug kow iyo toban beelood waaye ayaa wax ku qaybsaday kow iyo tobankii beelood si sharci darre ayaa wax loogu qaybiyey suurtagal ma aha in beel siddeed xildhibaan lahayd in lix iyo toban xildhibaan la siiyo suurtagal ma aha in beel laheeday lix iyo toban labaatan xildhibaan in la siiyo sax ma aha in dastuurka lagala tashan waayo oo laga talagelin waayo suurtagal ma aha intaasoo dhanaa ka dhacday beelihii ma ayna qaybsan beelihii laguma beesgaraynin dadka la qoro laguma beesgaraynin tiradii laguma beesgaraynin waxayna ku tiila afar iyo tobanka qodob ayay ku tiilay sidaa darteed waxaan rabnaa in beesha caalamka iyo dowladda federaalka ay soo farageliyaan si loo saxo heshiiskii lagu soo heshiiyey jabuuti oo ahlu sunna iyo dowladda federaalka ay goobjoog ahaayeen intaas ayaan idinkugu yeeray aad iyo aad aadna u mahadsan tihiin waxaan rabnaa in si beelihii ay u heshiiyaan wax isku darsaday siay ugu heshiiyaan in la dhex dhigo beelaha dib u heshiisiin la sameeyo arrimankaasna beesha caalamka ee dowladda federaalka ay soo farageliyaan markii horeba igadaa ku jirtay dowladda federaalkana way joogtay waxaan u baaqaynaa in la soo farageliyo arrimankaasna dib heshiisiin laga sameeyo si beelihii loo raaligeliyo beelihii way kala tageen hadda beel kasta waxay sheeganaysaa kuuseen oo dhibaatay qabtaa maxaa jira suurtagal ma aha in beelihii qaar ka mida aan waxba la siinin qaarna siddeed lahaa siddeed kale loogu daro suurtagal ma aha cadaaladna ma aha waxaana ku tiilay qodobada in beelaha loo cadaalo falo sidaa darteed ayaan meediyaha u caddaynayaa in arrimanka ka socda dhuusamareeb aanay ahayn kuwa sharciga waafaqsan aad iyo aada umahadsantihiin meediyihiinna waa idin mahad celinaya runtii waxaa ku soo beegay waxaan aragnay in tastuur inta la yidhi wax dastuur kusheeg ah inta la qoray in baarlaman halkaas dad joogay inta laysugu loo geeyo la yidhi inaa ansixiisiinaa laydinka rabaa saxna ma aha oo haddee waxyaabo tiro badan oo qaldana ku jira in shalayta bishii horo in la yidhaahdo laga bilaabo afar sano ayaa la joogayaa in la yidhaahdo oo dastuur uu ku qoran yahay meelay ku qoranta ayna jirin dastuurkii federaalka iyo kii galmudugna ay caddaynayaan afar sano inay jirayso xukuumadda iyo baarlamanku intaba inay jirayaan madaxweynaha hadda joogana uu maaragtay muddo hal sano iyo iyo xoogaa uu hayo inuu la dhaco waaye baarlamanka inuu la dhaco waaye golaha xukuumadda inuu la dhaco waaye sidaas sharcigaana qoraya in la jadiidsadana sax ma aha in qodobadii lagu soo heshiiye lagu tuntana sax maaha taasaa keentay in maarata arrimankan aan dib uga hadalno taasaa keentay meediyaha maanta fursadda aan haysto inaan u mahad celiyo guddoomiyaha cusub ee baarlamanka federaalka master mursal runtii waxaan is leenahay in ay hor yaalliin howlo adag oo la rabo ummadda tan in la samata bixiyo wakhti wuxuu ku soo aaday xasaazi ah waxaan leenahay ilaahay maaragtay hawshaada ha kula garab galo hambalyaan ku leenahay hambalyaan ku leenahay waana runtii waxaa lagaa doonayaa inaad samata bixiso ummaddan dowlad goboleedyada baarlamaanadoodana aad maaragtay kormeer ku samayso oo runtii aad la shaqayso ayaa loo baahan yahay annaguna waa kula shaqaynaynaa aad iyo aadna waa kuugu mahad celinaynaa runtii guusha aad gaartay ilaahay ha kula garab galo waana kula shaqaynaynaa waxaan ballan qaadaynaa guddoonka baarlamaanada iyo baarlamaanada dowlad goboleedeeda intaba inay si wada jir ah ay kuula shaqayn doonaan oo hawshaada ay garabkaa sii doonaan aad iyo aad aad u mahadsan tahay waana kuu mahad celinaya masar guddoomiya